ololahan iyo waliba induse dareerale ka daawayi doone dadka la jirin cudurada kidhaansan ka dhigo iyo hungurimareenka waliba ku faa'iidaysada doone boqolaal dadbaahin qabeen oo ku nool magaalada boosaaso xarunta caafimaadka alxayaad ee medical boosaaso iyo waliba hayeeta xarunta lagu fulyahayo mashruucan daaweynta iyo qaliimada lan sameeya dadka la jiirin ah cudurada kidhaayana sanka dhigo iyo hungurimareenka si bulshadii on helaan adeeg caafimaad oo muhiiman ee doctor cabdiraxmaan xasan cabdulaahi oo uusan ku kooy magaalada boorama sidii bulshada boosaaso uusan ka faa'iideyi lahay mashruucan oo inta badan iyo adagti inta lagu hela xarumaha caafimaadka iyo waliba uusa ku warbiyahay muhiimaduusa mashruucan laya iyo sida lanku faa'iidaysadahaya bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa doctor cabdiraxmaan xasan cabdilaahi oo ka howlgala xarunta gudaal ent center boorama taasoo aan kaga shaqayno ama dadkaan ugu qabanno adeegyada kala duwan ee cunaha iyo sanka iyo dhagaha xanuunada ku dhaca hadday tahay daaweynteedu hadday tahay cabirka maqalka hadday tahay qalliimada hadday tahay sawirada oo xaruntaa aan adeegga ku qabanno ayaa maanta ilaahay mahadii waxaan soo gaadhnay magaalada boosaaso gaar ahaan xarunta alxayaat medical center oo runtii xarun aan shaqo wadaag leenahay ah muddo ilaa lix jeer aan nimid runtii xaruntan markii hore iyadoo clinic bay ahayd waxaan u bedelnay xaaliyan oo ay u shaqeysaa ase hosbital inay hosbitaal tahay xaruntan waxaan ugu talagalnay dadyowga reer boosaaso gaar ahaan iyo puntland guud ahaanba iyo soomaali oo dhanba inay ka faa'iidaystaan adeeggii aan uga keennay boorama oo aan keennay boosaaso iyadoo wakhtiyadii hore aan bilownay qaliinadii asaasiga u ahaa e n t-ga haddana maanta aan ugu talagalnay maantana aan ugu talagalnay inaan adeegyo cusub oo xagga e n t-da kusoo darno gaar ahaan sida maqalka maanta oo aan kaga shaqaynayno xarunta runtii waa ilaahay mahadi waana wax horumara oo tallaabooyinkii hore aan qaadnay maanta waxaan ku darnay inaan xarunta kaga shaqaynayno qaybtii maqalka iyadoo aan gudaha e n t team aan nahay oo team aan ku wada shaqaynayno runtii waxaan ilaahay uga mahad celinayaa inuu noo suuro geliyey wakhtiyadaa faraha badan leh ana rajeynayay wakhtiyo kaloo fara badan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inaan adeeggaa gaadhsiino puntland ha noqoto somalilan ha noqoto soomaaliya ha noqoto iyo meeshii kale aan karno awooddeedu ay noqoto insha allahu tacaala waxaanan rajaynayaa dadka reer boosaaso si gaar ah iyo garowe iyo qardho inay ka faa'idaystaan barnaamijka aan u keennay iyada oo ay iska yar tahayba wakhtiga aan joogin haddana waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala inaan dadka gaadhsiino adeega oon uga faa'iideyno waxaan leeahay ka faa'iidaysta insha allahu tacaala